wasiiro ku tirsan maamul goboleedka puntland maamulka gobolka barikan degmada boosaaso aqoon-yahana iyo weliba marti sharaf kale iyo weliba magaalada boosaaso aan ku qeyb galena madalaaka bandhigka ee buug ku hadalow aafooyinka baro bulshada inta badan baro bulshada iyo dhalinyarada soomaaliyeed weliba ku haysadee caqabado badan maadaama iyadiion ka mashquulsan yiga ayaan aadan kamle oo ay qoraaga buuggiyo weliba ankoreyntii iyo sharaxday ujeedadii an qorti buugon la magabahay aafooyinka baro bulshada buuggan la magacbaxay aafooyinka baraha bulshada waxa aan qorayay muddadan saddex sannadood iyo sideed bilood muddadaasoo aan qorayay isugu jirtay cilmi baaris iyo fakarba maadaama aanay jirin wax cid yacni horey wax uga qortay buugga kan marjac yacni loogu noqdo oo badan aanan helin ilaahay baa mahad iskale haddii aan gudagalo waxyaabaha igu kalifay buugga kan sida aada og tihiin waxa aynu nahay hadday nahay dhallinyarada soomaaliyeed ama dhammaan dadka ummadda soomaaliyeed ummaddii ugu nasiibka badnayd ee adduunka soo marta haddii dhanka kale laga dayana ummaddii ugu ayaanka darnayd ee dunida soo marta waayo waxaynu haysanaa horta waxaynu joognaa waqti uu social media ama baraha bulshada ee adduunka tiknolojiyada ee adduunka saamaysay dhanka dambeyntii haana kumid ee dadkii u qeybgali munaasabadda laakabandhigka ay buugasaya iyo weliba yo sheegana ini buugu muhiimingay bulshada
muhiimaddu weeye in bulshadeennu maadaama ayn bulsho muslimiina inay helaan waxyaalo ay ku baraarugaan oo ay akhristaan oo ay kaga baxaan dhibaatooyinkaas ka hortegi kara mujtamaca inay runtii ka mutaan inay dhibaatooyinkaas ku jira ay runtii ku dhibaatoobaan marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan xafladan ka soo qayb gallo waxaan ku arkay wuxuu u qaybsamaa toban cutub wuxuuna u sii qaybsamaa waxaa ku jirta toban sheeko oo baraha bulshada iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin ka mid ah ay ka soo qaadatay wuxuu ku xardhan yahay geeraaro iyo gabayo ma adri ma usro gabayga caanku abay ka dhalatay kolley aftahamo badan baa ka muuqata waxyaalaha runtii isoo jiitay oo buugga ku arka waxaa ka mid ah buugga luuqadda uu ku qoran yahay wuxuu ka da'wan yahay gabadha yani luuqadda uu buugga ku qoran yahay marka anigu soomaaliga anu linguistaan ahay soomaaliya luuqadda waxbaa iga bilaaban qaabka buuggaan u qoran yahay xagga erayada ay isticmaalayso gabadhu wuxuu ka da'wan yahay da'deeda waxyaalo badan oo cajiib ah baa ku qoran marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu kulligeen sidan xuduurka usoo wada camirnay inaynu buuggana u wada gadanno waxay u noqonaysaa dhiirigelin waxay noqonaysaa oo sababaysaa in buugaa kaleeto iyo han kale uu sii galo walaasheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii qof kastoo bulshada ka mida waxaa laga rabaa inuu aqoontiisa dadnimadiisa iyo maskaxdiisa dadka uga faa'iideeyo islamarkaana uu doorka uu ugu jiro bulshada ka soo baxo ayaan one step oo qurux badan bay qaaday waxay samaysay aafooyinka bulshada baraha bulshada bay buug ka qortay dabcan waa kaalin ay uga soo baxay bulshada soomaaliyeed waan ugu mahad celinaynaa runtii marka laga hadlayo baraha bulshada wadammada waxa xakamaya waa dawlado innagu ma lihin dawlad xakamaysa awooddaa weli ma gaarin burburka dib